mabaadida diinta ayaan laga tanaasulin xaq ayaan laga tanaasulin kitaabka allah iyo sunnada nebiga mudaalabadeeda yaan laga tanaasulin faan iyo mafkhara iyo wanaag ma aha gaalka agdhowaanshihiisu gaalna maslaxataa ah ka shaqayn maayo qur-aankuu rabbi ku sheegay nebiguna axaadiistuu kusuu ku sheegay masaalix muslimiin inay gaala ka shaqaysaayey ama ha noqdo majlisulamni majlis alkhawf waalkhawar ama ha noqdo waxa la yidhaahdo muxuu ahaayey umam mutaxida munadamaadkan dawliga ah masaalixulmuslimiin kama shaqeeyaan bal waxay ka shaqeeyaan sidii muslimiinta loo dhibi lahaa haddaad aragto ayagoo masaaci iyo dadaal wadana waajibkaagu waxa weeye inaad tuhunto intaad ku kalsoonaan lahay inaad tuhunto meelay soo galeenba haddaad aragto maslaxo islaam ma wadaane tooday wataan waxaa cajiib oo hariib ah waxoogaa ka hor baa meeshan waxaan kula kulmay qolyahan jabuuti jooga madaxdooda rag ka midoo meesha yimid nasaaix iyo talooyin fara badan baan siinay mulaaxadaadkan mulaaxadeeye waxaa ka midoo aad aan u hariibsaday raggii waxay noqdeen qaar ka midihii inay ku faanaan oy cizi iyo karaamo u arkaan golihii amniga xubnihiisiibaa intay ka soo tageen maqarkoodii oo jabuuti noogu yimaadeen bayna qaabileen bayna qaabileen weligeedna taariikhda ma dhicin golaha amnigu inuu mucaarado dowlad ka horjeeda inuu bannaanka ku qaabilo ama u qaabilo liwali mara fii taariikhi lmajlis alamni bay dheheen cajaa'ib war ma afaanbaa ma cizibaa ma karaama ma dantaaday u yimaadeen mise dantooday u yimaadeen muslimka ilaahayna yaqaana rasuulkana yaqaana qur-aankana yaqaana sunnadana yaqaana jawaabtiisu waxa weeye danahooday u yimaadeen dana islaamuma imaan laakiin ninka makhduuca ah ee la siray ama danaystahe isagu meel u socda ummaddana doonaya inuu siraay isagu waxa weye falsafo kaluu kuu akhrinaya qaraabada kale taallaayo waxay tahay kama foga arrintaas qaabkay hadda wax u socdaan culimmada muslimiinta waxaan leeyahay khaasatan culimmada soomaaliyeed ummaddu waxay maraysaa maanta marxalo aad u adag marxaladanna waa marxaladii culimmada mawaaqifteeda lagu baxsan jiray oo ummadda ay dhihi jireen war iska jira kufriga iyo ilxaadka tusaalayaal ka badan badanna waa inoo soo socdaanoo culimmadii sunnada ah laakiin hadday culimmadii dadkii ahludiinka ahaa wadaadadii ay noqdaan kuwa hor socdaba inxiraafkii iyo tanaasulkii kitaabka ilaahay laga tanaasulaya tabaaraka wa tacaala diintii maya war afartan sano iyo ka badan iyo culimmadii ka horraysay muddo dheer baa ummadda waxaa lagu tarbiyaynayey kitaab ilaahay lagamana tanaasuli karo beddelaan isaga ahayna lama qaadan karo bacda haadihi almuddati almadiida iyo tarbiyada muddada dheer qaadatay baa maanta waxaan leenahay ma ahee muddo dheer baa dhib ku jiraye dowlad xataa calmaaniyoon diin lahayn ha iska timaado yaa kariim yaa kariim dowla calmaaniyoon diin lahayn ha timaado dhibkana haystana aan ku bedelanno kitaab ilaahay iyo sunno nebina caalamkaan la qabnaayo maanta layskumaba dhaqi karo cajaa'ib min alharaa'ib maanta waxay taagan tahay amaama mala' wa mashhad nebigu wuxuu yidhi sal lla lay slam fitnada fitnada ninku hadduu tilaabo qaado iyaduna waxay u soo qaadaa intuu qaada in ka siyaasa mataahaadkaa dadkii ka shaqeeyee garabooday maanta waxay taagan yihiin caalamkoo dhan oo daawanaya inay ilaahay magacyadiisa ku dhaartaan inay daacad u yihiin nidaamka iyo dastuurkii ay gaaladu dejisay ee dowladda kumeelkaarku sheegga ay dejisatay inay daacad u yihiin bay ku dhaaranayaan amaama almala yaa kariim war dadka wadaaddaa ku jira oo niman garlaa ku jira oo qaar diin sheeganayaa ku jira oo qaar baa meelaha ka taageersan war dastuur ilxaadiya oo ilaahay diintiisa ka hor jeeda markaad ku dhaaranayso waxaan u ahay daacad baan u ahay iimaankaagii aawey islaamnimadaadii aawey diintii aawey aakhiradii aawey hariib